faahfaahino dheeraada ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay duqeyn diyaarado xalay ay ka geysteen deegaano ka tirsan gobolka gedo wararka dalsan ay ka helayso gobolka gedo waxa ay sheegayaan in xalayto diyaarado dagaal ay duqeyn ay ka geysteen deegaano ka tirsan gobolka gedo ee koonfurta soomaaliya diyaaradahan ayaa dad ku sugan gobolka gedo waxa ay xaqiijiyeen in ay duqeeyeen deegaan lagu magacaabo dhiigtaar oo ku taala waa deegaankaas oo u dhow tuulo barwaaqo ee gobolka gedo waxaana jira khasaaro ka dhashay duqeyntaas sida dad deegaanka ay xaqiijiyeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka gedo ee soomaaliya ayaa dalsan waxa ay u xaqiijiyeen in duqeyntaasi weli inaysan jirin cid xaqiijin karta khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay hase ahaatee waxa ay sheegeen inay jiri karaan khasaaro soo gaaray dad shacaba warar la helayo waxa ay sheegayaan in duqeyntaasi ay geysteen diyaaradaha dagaalka in ay markaasi leeyihiin ama laga leeyahay dalka kenya waxaana deegaanka duqeyntu ay ka dhacday maamusho al-shabaab deegaankan ayaa la sheegay in uu maalmihii u dambeeyey ahaa bartilmaameed ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa maamulka jubbalandna ay ka wadeen dhaqdhaqaaqyo ku aadan sidii ay weerar ay ugu qaadi lahaayeen hase yeeshee waxaa la sheegay in xalayto ay duqeyn ay ka geysteen diyaarado dagaal oo la aaminsan yahay in laga leeyahay dalka kenya diyaaradaha dagaalka ee kenya iyo kuwa maraykanka ayaa duqeymo waxa ay ka fuliyeen sanadi waa bilooyinkii u dambeeyey deegaano badan oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose iyo weliba deegaano kale oo ka tirsan jubbooyinka haba ugu badnaadeen deegaanada ku yaala koonfurta soomaaliya waxaa duqeymahaas inta badan lala eeganayay waa saldhigyo al-shabaab ay ku leeyihiin deegaanadaas iyadoo ay jiraan khasaaro dad shacaba soo gaaray inkasta oo maraykanka iyo kenya duqeymahaas ay fuliyeen ee mas-uuliyaddooda ay sheegteena ay ku shaaciyeen in ay ku dileen xubno ka tirsan al-shabaab deegaanka duqeyntu ay ka dhacday ayaa waxaa ku sugan dad shacab ah hase yeeshee ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegi karta khasaaraha rasmiga ah ee soo gaara hase yeeshee al-shabaab inta badan waxa ay dafiraan khasaaraha kasoo gaara duqeymaha diyaaradaha maraykanka iyo kuwa kenya ay ka geystaan deegaanada ay maamulaan oo inta badan waxa ay sheegaan in ay duqeyntaasi asiibto dad shacab ah